إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeene warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah mu'asasada al-kataa'ib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada magaalada biyacadeh ee gobolka shabeellaha dhexe qoysas sheegay inay dhulboob kala kulmayaan dowladda federaalka ayaa ku hanjabay inay dagaal kala hortegi doonaan dadka dhacaya dhulkooda kanaalka wararka ee alkataayib ayaa soo saaray muuqaalka weerar shalay ka dhacay inta u dhexaysa balcad iyo magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku gacan qaaday kadib kulan ay ku qabteen xarunta ay ku shiraan ee muqdisho dowladda ingiriiska ayaa hakinaysa dhaqaalaha ay ku bixinayso dalalka caalamka tallaabadan oo qayb ka ah astaamaha muujinaya dhaqaale burburka xooggan ee haysta dowladaha reer galbeedka dowladaha eritereya iyo masar ayaa yeeshay kulan deg deg ah kadib booqashadii uu abiy axmed dhowaan ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu doorkaroona haatanna u diyaargarooba iyagoo faah-faahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan mu'asasada al-kataayib ee garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada magaalada biyacadeh ee gobolka shabeellaha dhexe al-kataayib ayaa soo saartay sawirada magaalada biyacadeh oo ka tirsan walaayada shabeellaha dhexe taasoo shalay isaga carareen ciidanka dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa ka gadaal markii ay la kulmeen weerar uga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo looga dilay in ka badan saddex iyo toban askari sidoo kalena looga dhaawacay sagaal askari sawiradan ay baahisay al-kataayib ayaa ah in ka badan labaatan sawir kuwaasoo lagu soo bandhigayo sida ay ciidamada mujaahidiinta ula wareegeen magaaladaasi waxaana qaybaha hore lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya magaalada biyacadde sidoo kale sawirada ayaa muujinaya sida ay mujaahidiinta ula wareegeen fariisimiyaashii ay magaalada ku lahaayeen askarta dowladda federaalka waxaadna arkaysaa ciidanka mujaahidiinta oo difaacyada ciidanka dowladda federaalka ka dultaagaya raayada towxiidka mujaahidiinta ayaa sidoo kale gudaha u galaya dhismihii zaadka ugu jiray askartii ku sugneed deegaanka biyacadde waxaana kaamirada al-kataayib qabanaysaa raashiin aad u badan oo noocyo kala duwan leh kuwaasoo dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab gacanta ku dhigeen raashiinka soo muuqanaya waxaa ka mid ah bur baasto iyo bariis aad u badan magaaladan ayaa iminka ah mid nabdoon oo ay ku sugan yihiin ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab qoysas sheegay inay dhulboob kala kulmayaan dowladda federaalka ayaa ku hanjabay inay dagaal kala hortegi doonaan dadka dhacaya dhulkooda tafaasiisha warkaasi waxaa la diyaar ah maxamed qaasim dadkan oo ku dhaqan deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho islamarkaana dhowaan laga burburiyay guryahooda ayaa waxa ay sheegeen inaysan marnaba ogolaan doonin in la qaato dhulkooda waxa ay sheegeen inay dagaal kala hortegi doonaan ciidamada dowladda federaalka ee loo adeegsanayo dhulboobkan iyagoo sidoo kale dignin u diraya dadka boobaya dhulkooda soomaalida waxay tidhaahdaa gurbaan laxada goob lagu dheelaa la rabaa sida loo soo degi lahayaa la rabaa ninkii soo degi lahaa la rabaa ninkii iibsahayow lacagtaada waxaa gelisa ogow waxaa gelisa ogow dabaa ku shubtay dab mana noola soo degi karo mana la dhex imaan karo annaga cidan oo cabahaynoo kale ma jirto ninkii noo yimaado dhulkaayna haddaan dhisahaynaa ninkii noo yimaadona waa ku jahaadaynaa allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar dhul boobna yeeli mayno annaga dawladda shaarkeeda nagula boobi maayo ayaantan waxaa caado noqotay inaa dhar dawla lasoo gashado katarbiya lasoo qaato meesha la jibiyoo laga tago wallaahi oo bilaahi mid dhecaysa ma aha mid dhici kartana ma aha waxaan rabnaa dibad ha jiro dalse ha joogee shaksi ganacsado ah ama shaksi deegaan rabo dhulkaas yuu ku kaadoomin yousan ku sirmin ma heli doono ma oggolaan doono qabri aan ka xignaa waxaa u degaynaa dadka oo beenta loo sheegaayo hoteellada jiifa ama dibadda jiro oo dhulka laga gadaayo inay ka digtoonaadaan ee dhulkaas ay ku ay ku kismoon aniga dhaafi mayno dhulka amba korkiisa ku noolahaydha ama da- ama dhulkii ama- ama hoostiisa ku noolahaydha marna dhaafi mayno haddaba qoftii ku soo kadsoomaysa qorayaa yaal meeshan haddaad dhimasho rabto inta imaaw halkan dhimashaa taalla xoolahaaga ha iska gelinnin carra la qaadayaa dhul la qaadaa meeshan ma yaa lacag lagu raadsho waxaa maalin maalinta ka dambeysa magaalada muqdisho laga soo tiibinayaa dhibaatooyin kala duwan oo ay ciidamada dowladda federaalk u geysanayaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka banaadir iyadoo aysan jirin cid ka celinaysa ciidamadan dhibaatada kula kacaya dadka marasta ah ee degan magaalada muqdisho kanaalka wararka ee alkataayib ayaa soo saaray weerar shalay ka dhacay inta u dhexaysa balcad iyo magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed shiikh
أيها النور كشمس ما أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروا أرسل الفجر السلام
muuqbaahiyahaalka taybal akhbaariyaha ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar ka mid ah oo maalintii shalay oo sabtiya ee taariikhda hijiradan ay ku beegneed kowda ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada geeska kalena waafaqsanaed kowda bisha maaj sannadda laba kun shan iyo labaatanka kaasoo ka dhacay laamiga weyn ee isku xihan muqdisho iyo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee koonfurta soomaaliya weerarkan dhabagalka ayaa dhacay xilli dharaar cad ah waxayna saaran yihiin ciidamada dowladda federaalka mootola bulgaadlaya ciidamada al-shabaab oo xog sugan ka haystay socdaalka askarta dowladda federaalka ayaa u dhigay deban aysan filanayn mar qura ayaa waxay ooda kaga qaadeen rasaas culus
قال يا جند البيارق سراكم بالتحار كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام قال يا جند البيارق سراكم بالتحار كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام وارشقوهم بالسهام هو إن جاء إلي
ciidamadan oo tiradooda gaaraysa saddex askari ah ayaa mid ka mid ah waxa uu isku dayayaa inuu gacmaha kor u taago kaasoo sheegaya inuu isdhiibay laakiin mid ka mid ah dagaalyahanada mujaahidiinta ayaa rasaas ku shanaqaya isla goobta ayuuna ku dilayaa qaybaha dhexe ee muuqaalka waxaad ku arkaysaa khanaa'imka ay soo furteen ciidamada mujaahidiinta kuwaas isugu jira mootada ay wateen ciidamada dowladda federaalk oo gacanta mujaahidiinta soo gashay iyo laba qori oo ak 47 ah قسم مني ووعد لا نجوت إن جاء هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا
muuqaalkan ayaa waxaa fashil iyo dhabarjab ku noqday dowladda federaalk kadib laami halbowle ah oo isku xiray muqdisho iyo balcad ay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab maalin cadday beegsanayaan oo ay ku ugaarsanayaan askarta dowladda federaalk taasi waxay meesha ka saaraysaa hadalka dowladda federaalk oo ahaa inay sugeen amniga oo laysku haleyn karo waddada isku xirta muqdisho iyo balcad xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ayaa isku gacan qaaday kadib kulan ay ku qabteen xarunta ay ku shiraan ee muqdisho faahfaahinta warkan waxaa inoo haya cali aadan kulan buuq iyo sawaxan kusoo dhammaaday ayay shalay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamanka dowladda federaalka iyadoo xildhibaanada qaarna ay isku gacan qaadeen gudoomiyaha baarlamanka adam mudoobe oo shir gudoominayay kulanka ayaa ku celceliyey in la aamuso xildhibaanadan ay fadhiistaan balse cid dhig jalaq uma siinin
xildhibaanada fadhiista fadhiista xildhibaano sharafta leh hala fadhiisto dami ah hala fadhiisto xildhibaan xasan ka fadhiiso fadhiiso xildhibaanada fadhiista fadhiista fadhiista fadhiista
xildhibaanad lagu magacaabo cadar oo ka hadashay kulanka baarlamanka ayaa weerar afka ah ku qaatay adam mudoobe oo shir gudoominayay kulanka iyadoona sheegtay inuu baarlamanka dhulka la galay baarlamaanka dhulka la gasho sheekh aadan waaye ilaahay ka baq dilsaan hadda lagu jira bal maanta ka bilaabo bal inaad baarlamaanka u toosisid oo ilaahay aad ka baqdid nagana annaga jubbaland baan nahay soddon iyo shanta xildhibaan oo jubbaland warqad baa naga taalo qofka afraayo warqadda ku qoran aniga waa liistiga anaaba lii soo sheegaba qof aana hebel dhihi karin anaa waxaan dhahay waa baxayaa marka ana beerta dad ku jira aaya waxaa laygu dhahay qofka afaraada la tahay boqoran waayo maxaad iga celinaya ummadana way socotaay yar baa shalay dahab la celiyo oo xildhibaanada markii la celinaya waxaa lagu dhahay yaa tahay qabiilkee tahay ma ree walaate hel maadan maayoritiin soomaali ma ma ninety onkii u noqotay haddaad ganaaxaada la imaan lahayd iyo haddaad aad leedba adeeg ku taalaa baarlamaanka dhulkaad la gashee baarlamaanka soo celi ma aha markii ugu horreysay oo xildhibaanada dowladda federaalka iskugu gacan qaadaan xarunta baarlamanka iyagoo marar badan weerar afka ah hawada isku mariyey dowladda ingiriiska ayaa hakinaysa dhaqaalaha ay ku bixinayso dalalka caalamka tallaabadan oo qayb ka ah astaamaha muujinaya dhaqaale burburka xoogan ee heysta dowladaha reer galbeedka faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya farxaan cali warbixin ay baahisay warbaahinta ingiriiska qaybteeda afrika la hadasha ee b b c africa ay ayaa lagu sheegay in dowladda ingiriiska ay joojinayso guud ahaan dhaqaalihii iyo taakuladii ay siin jirtay dalalka caalamka oo ay ka mid tahay waddamada dhaca qaaradda afrika ilaa sagaal dal oo ku yaala qaaradda afrika ayaa weynaya taakuladii dhaqaale ee ay bixin jirtay dowladda ingiriiska waxaana ka mid ah dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho taasoo jiritaankeedu ku xihan yahay dhaqaalaha ay ka hesho dowladaha caalamka sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ayay dowladda ingiriiska waxay siisay dowladda federaalka sidoo kalena ku qarash garaysay duulaanka soomaaliya lacag dhan boqol labaatan iyo afar milyan oo dollar go'aanka hadda lagu jarayo taageerada dhaqaale ee u k siinaysay dalalka caalamka ayaana shaki la'aan ka dhigan saamayn hor leh oo la soo diristay duulaanka soomaaliya wuxuu go'aankan sidoo kale saamayn doonaa dalal ay ka mid tahay etoobiya taasoo kaalin adag ka qaadanaysa duulaanka shisheeyaha ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya horey dowladda maraykanka ayaa muddo sagaashan cisho ah waxay u hakisay dhammaan taageeradii dhaqaale ee ay ku bixin jirtay dalalka caalamka marka laga reebo masar iyo yuhuudda waxaana go'aankan uu saameeyey dowladda federaalka iyo ciidamada shisheeyaha ee duulaanka ka wada soomaaliya halka warkan uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan dowladaha eritreya iyo masar ayaa yeeshay kulan deg deg ah kadib booqashadii uu abey axmed dhowaan ku yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalka masar ninka lagu magacaabo beder cabdilcaadi ayaa gaaray magaalada asmara ee caasimadda dalka eritreya halkaas uu kulamo kula yeeshay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dalkaas asiyaas afweerki yemeni gebri meskel oo ah wasiirka macluumaadka ee dalka eritreya ayaa tilmaamay in kulanka ay yeesheen wafdiga ka socda dalka masar iyo madaxweynaha dalkaas asiyaas afweerki uu qayb ka yahay wadatashyada caalamiga ah ee dhex mara dalalka danwadaaga ah arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen waxaa ka mid ah xiisadaha ka taagan mandiqada geeska afrika iyo badda cas laakiin lama sheegin waxa ay iska yidhaahdeen qodobadan iyo qaabka labada dal ay isaga kaashan karaan ama go-aan mid ah uga yeelan karaan xaaladda gobolka wakaaladda wararka ee eritreya oo soo xiganaysa wasiirka macluumaadka ee dalkaas ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda masar iyo madaxweynaha eritreya ay si gaar ah uga wada hadleen xaaladda amni ee gobolka iyo sidii xasilooni loogu soo dabaali lahaa mandiqada waxa ay sidoo kale isla soo hadal qaadeen labada dhinac xaaladda waddanka suudaan iyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dalkaas ka taagan iyadoo wakaaladda wararka ee eritreya ay sidoo kale sheegtay in kulanka looga hadlay dowlad dhiska soomaaliya sida warka loo dhigay booqashada wasiirka arrimaha dibadda masar uu ku tagay dalka eritreya ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan magaalada muqdisho uu soo gaaray ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxaana muuqata in masar iyo eritreya aysan ku qanacsanayn isku soo dhowaanshaha xasan sheekh maxmuud iyo abiy axmed maadaama ay horey u yeesheen kulan saddex geesood ah oo ka dhan ahaa etoobiya dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna fiidnimadan waa naga intaa